magaalada waxa ay ka dhaceen meel la yidhaahdo gurbaan xalay sabay dhaha ay weerar ku qaadeen ciidanka dowladda koonfur galbeed adiga dagaal laba saac oo kala socday ayaa ka dhacay gurbaan meel ay yidhaahdaan my wax khasaaraha kama dhicin annaga ciidankeenu afar qof ayaa kasoo dhaawacantay ciidanku kuwa mujrimiintana laba qof ayaa kaga dhibantay mid dhaawacaana waa soo qabteen ciidankeena soo qabtay iyo qorigiisaba diisoor ayuu jooga hadda hadda ciidankeenaa jooga koonfur galbeed kuwa hadda dhiboogu kasoo baxay ayaa jooga shabaab ayaa gacanta ku hayay gurbaan ciidankeena weerar ku qaaday ilaa iyo waxay tageen shalay meel la yidhaahdo raaxoola tuulay la yidhaahday tageen shalay oo ay kasoo laabteen xalay gurbaan ay seexdeen gurbaanna maantao dhan waa ku dagaalamayeen hadda ayagaa jooga